halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo aad si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban hirarka efemiyada geeska africa iyo magaalooyinka qaarkoodba iyo barto internetka v o a somaly dot com
nimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinmana waa cawaysnimo talaadaha bisha juun waa lix iyo toban sanadka laba kun iyo shan iyo tobanka idaacadda cawaysnimona waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aanka agoon caawa kaga hadlayno dhallinyarada iyo bisha ramadaan
xataa kuwa gudaha jooga kuwa badan baa wax haysa kuwaa wax haystaaho inay aad u kaalmeeyaan kuwaan waxba haysanin dadka dibadaha joogaan inay aad u kaalmeeyaan dadkooda muxuu ahaa ama ehelka ah ama qaraabada ah ama xataa bulshada kaleeta ah ee iyadana waxba haysan inay aad u kaalmeeyaan marka kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee gobolka marisoore ee dalka maraykanka oo ka hadlaya bisha rabadaan oo isagu ku sheegay iskaalmaysiga inta lagu guda jiro bishan inay muhiim tahay qodobada kale barnaamijka cawisnimo ee caawaya dhallinyarada ee waa go'aankaga ad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo bisha ramadaan ee fuudaynagu soo haysa xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaaad ku soo dhowaataan warkii dunida cawaysin wanaagsan mar kale dhegaysta weli waxaad la socotaan barnaamijkii waa go'aankaaga ee dhallinyarada oo idinkaga imanaya magaalada washington iyadoo maalin amaba laba maalmood oo keliya naga xigaan xilliga bisha ramadaan waxaa magaalada muqdisho ka jira diyaargarow ay samaynayaan warbaahinta magaalada ka jirta kuwaasi oo diyaarinaya tartamaha aqoonta guud iyo kuwa diintaba isugu jira warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho inooga soo diray wariyaheenna axmed xasan colaad magaalada muqdisho waxaa ku yaalla idaacado fara badan oo wararkooda ku baahiya habka f m-ka idaacadahaasi ayaa inta badan bisha barakaysan ee ramadaan markii la gaaro waxay u diyaargaroobaan sidii ay isugu keeni lahaayeen dhallinyarada kala duwan ee degmooyinka ama ardada kala duwan ee dhigata dugsiyada magaalada muqdisho haddaba sanadkani idaacadaha qaarkood ayaa diyaargarowgaasi ku jira maxamed nuur oo loo yaqaan maxamed soomaali waxa uu ka mid yahay guddiga qabanqaabada ee tartan aqooneedka ee idaacadda radio dalsan waxaana wax ka weydiiyey sanadkani sida ay ugu diyaargaroobeen tartan aqooneedka bisha barakaysan ee ramadaan aad baad maadsan tahay colaad idaacadda dalsan bisha ramadaan waxay baahin doontaa laba tartan oo kala duwan midna aqoonta guud oo ay ku tartami doonaan afar iyo labaatan degmo oo aynu ku casuunay inay tartanka bisha ramadaan nagala qayb galaan midna waa tartanka qur-aanka kariimka oo shan iyo toban madaraso oo qur-aanka kariimka uu ku yaalla magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya inay nagala qayb galaan haddii ilaahay yidhaahdo waana lixdan arday ayaa qaybtaas ku tartami doonta markaan ku hormaro tartanka guud ee aqoonta guud ee degmooyinka waxay degmooyinku ka kala socdaan toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir shabeellaha dhexe oo saddex degmo ah galgaduud oo hal degmo ah ba iyo bokool oo iyaguna saddex degmo ka socotahay wadarta guudna waxay noqonaysaa afar iyo labaatan degmo oo bisha oo ku tartamaysa sooma bisha barakaysan ee ramadaan ee fooda nagu soo haysa oo aqoonta guud ah hay marka ma markii ugu horreysa oo degmooyinkan aad isu keentaan oo tartan aqooneedkan oad u qabanaysaan waa si wanaagsan waa sanadkii noogu horeysay ayaan heer degmo qabanaynaa inkastoo sanadadii hore aan dugsiyada sare qaban jirnay laakiin sanadkan oo keliya waxaan qabanaynaa tartanka degmooyinka iyo kan qur-aanka kariimka
qaabkay u baahinaysaan marka oo isugu keenaysaan degmooyinkaasi kala fog ee gobolada soomaaliya ku kala yaal degmooyinka habeen baal ayay tartami doonaan laba laba degmay isugu dhici doonaan waana nag out waxa la yidhahdo degmadii laga badiyaahi tartanka way iskaaga haraysaa tii badiysana wareegyada kale ayay usoo bixi doontaa ilaa iyo finaalka inta laga gaaro dhammaantoodna waxay kaga qaybgeli doonaan khadka telefoonka oo labada degmo tartami doontahay khadka telefoonka ayay ka wada tartami doonaan furitaankana waxaa ugu horeeya oo tartami doona degmada shangani iyo degmada cadaado oo gobolka galgaduud iyo banaadir ka kala tirsan labada degmo haddii ilaah yidhahdana khadka telefoonka ay ka wada tartami doonaan laakiin tartanka qur-aanka kariimka ahi labada madraso ee tartamaysa ay xaruntay si toosa u imaan doonaan maalin ay tartami doonaan haddii ilaah yidhaahdo madrasadii halkii madrasana waxaa laga rabaa saddex arday oo soddonka jus labaatanka jus tobanka jus ayay iyana ku tartami doonaan haddii ilaah yidhaahdo marka guddigiinan ma guddi idaacaddu ay qabanqaabisaa mase waa guddiyo kale dad idaacadda ka baxsana idinkula jiro oo xagga maaragtay su-aalaha idinkala qayb qaadanaya waa mahadsan tahay colaad idaacadda dalsan way ka duwan tahay tartamada ay qabanayso tartamada kale ee warbaahinada kale ka bixi doona guddigan idaacadda dalsan shaqaalaheedii ayay ka wada kooban yihiin tartanka iyagaa qaban qaabinaya iyagaa baahinaya iyagaa su-aalihii diyaarinaya isla idaacaddii dalsan ayaa haddana maalgelinaysa oo marka degma ay guulaysato iyada uunba abaalmarinada kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad bixin doonta haddii ilaahay siiba kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad ayuu mustaqbalka iyagu yahay oo diradda aynu saarayna haddii ilaha yidhahdo marka way kuma jiraan guddigan kuwa idaacadda ka madax banaan waa shaqaalihii idaacadda oo iyagii qabanqaabinaya iyagii baahinaya shaqaa maamulkii idaacaddana ay fangarayn doonaan haddii la yidhaahdo sidaas ayuu tartanka idaacadda noqon doonaa sidoo kale xasan salaad xasan oo loo yaqaano xasan laki wuxuu ka mid yahay maamulka idaacadda banaadir wuxuuna igaga warramay sida ay ugu diyaar garoobeen bisha barakaysan ee ramadaan dhinaca tartan aqooneedka aad baad umahadsan tahay axmed xasan colaad tartanka bisha barakaysan ee ramadaan waxaan ugu diyaar garownay si wanaagsan iyadoo sanadkan uu yahay sanad aada u xiiso badan oo ay jiraan dugsiyo badan oo magaalada ku yaala kuwaasi oo aan u sameynay qorituur islamarkaana ay ku tartamayaan lix iyo toban dugsi oo ka mida dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee ku yaalla magaalada muqdisho kuwaasi oo tartamadooda kowda rabadaanka ay bilaabanayaan tartankana waa is arag dugsi walba wuxuu markaasi tartamaya saddex jeer kadibna wuxuu noqonayaa mid sidaas ay uga soo baxaan guruubyada kadibna ay noqdaan si nag out ah ama iskuolkii mar laga badiya in sidaasi uu meesha uga baxayo marka diyaargarow wanaagsan ayaa arrintaas ka sameynay marka dugsi kasta dhallinyarada ama ardada ka qaybgelaysa qorshe ahaan intee ugu tala gasheen waxa weeyaan tartanka laba weji ayuu leeyahay wejina waa xifdinta qur-aanka kariimka oo dugsiyada hoose dhexe iyo sare ay ku tartamayaan iyo qayb kale oo aqoon ah markaan ka hadlatan qur-aanka iskuolka waxaa u tartamaya laba arday oo soddonka jus ku tartamaya iyo toddoba arday oo ku tartamaysa dhinaca aqoonta guud iyo afar arday oo dheeri ah oo toddobadaasi arday u noqonaya keed ardaygii xanuunsada lagu bedelo xilliga uu tartanka socdo ama kulamada kale ee tartanka marka waxaan ugu talagalnay guud ahaan saddex iyo toban arday laba arday oo qur-aanka ku tartamaysa koob iyo toban arday oo iyaguna tartanka aqoonta loo diyaariyay
marka sanad kasto maqaabkan oo qaba jirteen mase sanadkan waxbaa ka bedesheen axmed sanadkan waxba kama bedelin waa qaabkii aynu sanad walba usoo wadnay iyadoo sanadkan uu yahay sanadkii tobnaad ee idaacadda banaadir ay tartankan qabanayso qaababkii aan kusoo wadnay waxba kama bedelna marka laga reebo shirkadaha qaarkood dhinaca maalgelinta uun in lagu kala duwanaado mooye
waa tahay marka xasan markaad fiiriso tartamada dhalinyarada kala duwan dugsiyada dhiganayo ama markaad fiiriso xagga xifdinta qur-aanka maxaa is leedahay aada bay u wanaagsan yihiin oo waxa aan iminka aan raadinayna waxay tahay in dugsiyada hoose dhex iyo sare laga helo arday xafidsan qur-aanka kariimka oo ah hamiyadda aan tartankaasi u sameynay taasna waxa weeyaan sanado badan ay nagala soo qayb qaateen arday soodkooda ama codkooda tajwiidka uu aada u wanaagsan yahay oo dadaal badan geliyey in ay tartamaan ayaa jira marka taas ayaa nagu dhiirigelisay in dugsiyada hoose dhex iyo sare iyagana aan ku tartansiino qur-aanka kariimka waa mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa xasan salaad xasan oo loo yaqaano xasan laki oo ka mid a maamulka idaacadda banaadir una warramay barnaamijka waa go-aankaaga ee idaacadda v o a aada umahadsan tahay
aad buu isna umahadsan yahay axmed xasan colaad oo nala socodsiinayey xubintaasi ku saabsanayd tartamada dhinaca aqoonta guud iyo kuwa diinta ee idaacadaha qaarkood ay u diyaarinayaan munaasabadda bisha ramadaan ee fooda inagu soo haysa haatanna dhinaca dhadhaab dad waa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa ku nool dad danyara oo ka walwalsan sida uu xaalkoodu noqonayo marka la galo bisha ramadaan warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo hayay wariyaheena aadan xasan taraax deegaanka dhadhacdeed ee xeryaha qaxootiga waxaa ku sugan dad fara badan oo soomaaliyeed kuwaasoo u kala qaybsan dabaqado kala duwan kuwa waxa ay xeryaha soo galeen bilowgii dagaalada sokeeye kuwan waxa ay dhaqaale ahaan ka fiican yihiin dabaqadaha kale oo waxa ay haystaan meherado ay ku ganacsadaan noloshooduna waa ay maarayn karaan dabaqada labaad yaa ah dadkii soo qaxay markii ay ciidamada etoobiya dalka soo galeen kuwanna iyaga xaaladoodu nololeed sidaa uma liitaan oo waxa ay ka soo carareen ma ahan gaajo iyo rafaad balse dagaallo leeday eheladooda qaarkoodna naafeeyey ugu dambayn waxaa jira iyana qaxooti soo galay xeryaha wakhtigii ay abaartii darnayd dalka ku dhufatay sanadkii labada kun iyo kow iyo tobanka dadka noloshu waa ay ku adag tahay ma haystaan dhammaan waxyaabihii daruuriga ahaa waxa ayna noloshooda ku tiirsan tahay boqolkiiba boqol cunnada ay bixiso hay-adda w f b maadaama soonkii soo galay waajibaadna saaranna u yahay in la caawiyo dadka fuqarada ah khaasatan dadka aadka u ildaran ee ku nool xeryaha dhadhaab waa kuwan qaar ka tirsan dadka masaakiinta ee ku nool xeryaha oo ka cabanaya dhibaatada nolosha adag ay ku jiraan qaarna baaq u dirayaan dadka walaalahooda ah ee muslimiinta ah bismillaahi raxmaani raxiim anigu magacayga cali shariif aadan ayaa laydhahaa waxaan ku noolahay xerada qaxootiga ifatu westi ayaan ku noolahay baahida meeshaan qaxootigan duruufaha wax badan baa iska jira dadkii kacdoon baa galay biyo la-aan baa ka jirta baahidii way badatay rafaad ummaddan uma yara welwelba haddana u siiya xagga nabadgelyadii oo ay la leeyahay efatu efatri iyoba wax walba u sabab ah waxaan ku la-nahay nabadgelyana waan ku weysannahay ma haysano hoygeenna waa ku xun yahay baahidii biyo la-aanteennana wax la koobi kara xataa male marka dowladaha islaamka waxaan ka codsanayaa in dadka masaakiinta meesha nagula nool inay mucaawino la soo gaaraan ay wax u qabtaan dad danyar oo aanan xataa maanta aanan awoodin inay xataa gaaraan xuduudda soomaaliya ayaa nagu dhex jira hay-adihii maxalliga ahaa iyo kuwii dawliga ahaaba garaamkii meeshaanna waa la yareeyey sideeda wax garaam la dhahaa dhan saddex kiilo bura qof shaksi bini aadama ku noolaan kara shan iyo toban maalmood ma jiraan marka waxaan ka codsanayaa ummadaha islaamka iyo iyo hadday walaaladooda wax u tari karaan inay si deg dega wax ugula soo taraan
bismillahi raxmaan raxiim an magacay waxaa la yihahdaa isaaq ibrahim deer waa la yihahda waxaan deganahay ifito westi aan deganahay garaamka oo zaa'idka loo yaraayo in oo hay-adaha deeqbixish iyo hay-adaha oo oo islaamka waxaan rabnaa maadaama soon ramalaan hadda la gaari oo laba berihay ka dhiman tahay inay oo deegda noo siyaadiyaan welwelkan badan oo na haayo oo waa la guurayo saana la leeyaan inay oo na dejiyaan intaasaa ka rabnaa
bismillahi raxmaan raxiim magaceeda waxaa la yihahdaa cabdullaahi khaliif xasan waxaan deganahay xarada la yihahda ifrotri waxaan ugu haystaa meeshan biila-aan iyo maxaan ku idhaahdaa xagga caafimaadka nagu yar iyo welwel maxaan ku idhaahdaa maalin walba waa la guuraya iyo waa laisdabaangelinaya iyo cidle baa waddankii maaragtay aan ka dareennay marka ummadda islaamka waxaan ka codsan lahayn inayna soo gargaaraan oo maxaan ku idhahdaa xagga biyaha iyo caafimaadka iyo intaba iyo maxaan ku idhahdaa iyo xagga cadabigleentaba wakhtiyadan oo kale markuu soonku soo gelayo waxaa jiri jirtay in waddamada carabta amaba islaamka keenaan deeqo ay ku afurinayaan masaakiinta qaxootiga ku nool balse ilaa iyo hadda ma muuqato saansaan ay ku afurinayaan masaakiintan aadan xasan taroox v o a xaryaha qaxootiga ee dhadhaab
aad iyo aad buu mahadsan yahay aadan xasan tarax zahray weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijyadii ka hadlayey munaasabadda bisha rabadaana soo socota iyo dhalinyarada soomaalida haatanna waxaa jira waraysi ay noo soo dirtay wariyaha v o eda magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac bismillahi raxmaan raxiim sheekh axmed yuusuf daad bal waxaad warbixin kooban naga siisaa habka aad ugu diyaar garowdeen inaad afurisaan dhalinyarada iyo dadka aan awoodin ama aan guryaha lahayn inay afurkooda dabiraan bismi illahi raxmaan raxiim aada ayaad u mahadsantahay faadumo yaasiin waana su-aal aada u macquula maanta beri iyo saadame waxaa nagu soo foollay bishii barakeysneed waxaa ka mid a bisha magacyadeeda ashahru alinfaaq waalixsaan bishii ummadda masaakiinta iyo ducafada wax la tari jiray waana shay soo raaca cibaadada waana shay u qaalisan mashruuc hadda dhowr sano ayaan wadnaa waxaan ugu talagalnay waxaan ka bilownaa masaajida sida masjid rawda qofka maskiinka ah waxaan ku talagalnaa inuu bishii ku afuro sagaashan dollar habeenkiina saddex dollar waxaan u sameynaa meel makhaayada ayaan la ballanaa waana cunno dhammaystiran waxaana ka qaadnaa shacabka boosaaso shacabka puntland gaar ahaan boosaaso marbay dhowr boqol saddex boqoloo qof gaaraan dadkaasaasaan ku afurnaa bisha runtii waxaan dareemaynaa khayr tiro badan meeshaana waa meesha khayrka looga bartay wanaagga dadka aad afurisaan ma dhalinyaray u badan yihiin ma dad waayeelaba waa dad noocee ah
aada baa u mahadsantahay walaashay waxaan afurinaa xoogga waxaan saarnaa dadka waayeelka ah oo aan awood u lahayn inay shaqaystaan oo aan awood u lahayn inay afuraan qaybta labaadna waa dhalinyaro dhalinyaradaasna markaa iyaguna waxa weeye waa dad sooman oo walaalaheena runtii dadkii magaalada yimid dadkii qaxootiga ahaa kuwii hore u joogay waxaan ka xulanaa inta aan awoodi karin inay soonto
waa gartay hab sidee abaa dadkaas ula xiriirtaan ama aada ku xulataan walaal maalinta jimcada ah waa shaqad nala ku bartay guddi baan nahay shaqadaas waxaan bilownaa soonku markuu ka haray toban casho dadku waa noo barteen khayr allaha siiyo waa noo dhega nugul yihiin masaajidaan uga sheegnaa webseedada qaarkood iyo iclaamaad yar baan sameynaa marka waa shaqa nala ku bartay dadku waa nala soo xiriiraan si deg dega waana ka soo jawaabaan waana wax joogta oo nala ku barta walaal sheekh axmed waxaa jira dad badan oo kasoo barakacay rabshadaha dalka yemen oo magaalada qaybtooda ay ku sugan tahay maxaad ugu talagasheen marka kuwa aan xerada ku jirin kuwa suuqa jooga oo kale walaal aada baa u mahadsan tahay innaga haddaan nahay shacabka puntland maanta yoolka ugu weyn aan leenahay waxa weeye qaxootigaas soo qaxay inay numberka koowaad wax walba noqdaan xaggii noloshii caadiga ahaydna number one noqdaan xaggii afurinta number one noqdaan waxaan rajaynaynaa waa u diyaarinay waan ugu talagalnay hadda noloshoodu waa boqol boqol waxaan rabnaa tii ramadaankana laba boqol inaan ka dhigno ilahay idankiis aad baan ugu faraxsannahay labada labada howloodba inaan wadno saaad ogtihiinba qaxootigaas baahi kastoo jirta iyo wakti kastoo jirta dhabarkaan saarnay waana ballan qaadnay waana wadi doonaa ilahay idankiis annagoo ilahay tala saaranayna waxaan leenahay insha allah ilaahayna weydiisanaynaa si guula allah inuu noogu dhameeyo ganacsatada qaar ka mida ayaa dhaqaalo ku bixisa oo idinka gacan siisa miya haa walaal ganacsatada puntland horena waan ugu duceeyey waana u duceynayaa waa dad kaljasadi lwaaxid ah waa wax alla wixii khayra waa ka qayb qaataan hadday rar noqon lahayd hadday cunada caadigaa noqon lahayd hadday ramadaan noqon lahayd waxaa jira wakhtiyada ramadaanka sida maxamuud faarax bil iyo rag ka mid a inay nagu caawiyaan dad in badanoo hadda magacyadooda yidhi ha sheegin oo khayr badan baa jira oo tiro badan way aad iyo aad bay noo caawiyaan waana dad khayr badan waa gartay arrintaas dadka loogu gargaarayo in afurka laga caawiyo ma boosaaso oo keliya ayay ka jirtaa mase puntland oo dhan waa arrin ay iskala mid tahay walaal puntland xagga khayrka waa iyo dadaalka waxaa isleena waa isku mid waxay ka dhacaysaa carmow noo dhow waxay ka dhacaysaa qardho garowe ilaa gaalkacyo waxaad moodaa kulli waxaa loogu diyaar garoobaa meelaha qaarkood aad maxaafadaha la maraa raashin baa la ururiyaa waxa weeye wayba ka sii weyn tahay shaqadu laakiin waa puntland oo dhan waana isxilqaan ka yimid xagga shacabka
magaalada dhexdeeda waxaa caadiyan ka jira goobo cuntada lagu kariyo oo loogu talagalay dadkan ay ka afuraan meelahaas maxaa warbixin naga siin kartaa haa walaal way jiraan rag badan oo ganacsato ah oo isxilqaamay oo meelo badan wax ku bixiya shirkada waxaa jira bishaa wax bixiya badanaa shirkadaha zakada waxay ku beegaan bishaa meelo badan bay sameeyaan khayrkuna waa tiro badan yahay dee hal iyo laba iyo saddex ka badan dadkaana waxaa moodaa nin walba khayrkiisa inuu si gaara u fulinayo oo dadaalayo
waa tahay aad bay u mahadsan tahay wariyahayaga faadimo yaasiin jaamac oo waraysigaasi la yeelatay sheekhaasi iyadoo ku sugan magaalada boosaaso ayay taasi ahayd haatana dhegaystayaal bal aan ku wada nasanno codadkii baxsanaa ee faarax murtiile iyo xaawakiin iyo heeskii xabiibi
intaasi haddaynu ka gudubno heestii xabiib iyo mafaaninta faarax murtiile iyo xawakiinonu dib ugu noqono barnaamijkii waa go-aankaaga dhalinyarada waxaa haatan idinku soo maqan waa xubintii wacitaanka sidaynu dhegeystayaal horeyba usoo sheegnay waxaa afoodda inagu soo haysa bishii ramadaan ee barakaysnayd haddaba xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga waxaanu idinku haynaa wanaagga bisha ramadaan iyo siyaabaha kala duwan ee loo soomo iyo sida dina muslimiinta dalalka qaarkood waa dunida guud ahaan ay muslimiintu uga soomaan waajibkoodana ay u gudan karaan barnaamijka waxaa marti iigu ah sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra gobolka minnesota ee dalka maraykanka waxaanan marka hore weydiiyey fadliga bisha ramadaan
walaalow bisha ramadaan fadaa'il fara badan bay leedahay fadligeeda koobaad waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala waa bishii qur-aankan uu soo dejiyey shahru ramadaan aladi unzila fiihi alqur'aan bisha ramadaan fadligeeda waxaa ka mid a in la yidhaahdo waa bishii dembi dhaafka waa bishii naxariista waa bishii dadka naarta laga xoreynayey waa bishii ay ku jirtay habeen ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay muxuu ahaa laylat lqadri khayru min alfi shahr habeen kun bilood ka khayr badan ay ku jirtay weeyaan waa bil allah uu ugu talagalay subxaana wa tacaala dadku inay isxidhiiriyaan oo iskaalmeeyaan marka bisha xaqiiqa ahaan waa bil la doonayo qofku inuu xidhiir fara badan oo toosa ilaahay subxaana wa tacaala uu la sameeyo naftiisa inuu aad iyo aad u hufo ayaa la doonayaa bisha wanaaggeeda waxaa kaloo oo ka mid a albaabada jannada o dhan baa la furayaa albaabada naarta o dhanna waa la xidhayaa bishaas si ilaahay subxaana wa tacaala naxariista uu dadka ugu furo kadibna waxaa la odhanayaa yaa baaqiya alkhayri aqbil wa yaa baaqiya ashari uqsur qofkii khayr iyo wanaag doonaya soo qaabil albaabadii khayrka albaabadii naxariista ayaa furan qofkii shar iyo xumaan raadinayona gaabso albaabadii naarta iyo xumaantiiba waa lagaa xiray marka bisha iyadoo kooban fadligeedu waa sidaas weeyaan waan gartay sheekh cabdiraxmaan bish waxay imanaysaa xilli dadka soomaalidu ay xaalad adag ku jiraan muddo aad u badan oo labaatan sano ka badanna ay kusoo jireen haddana ay fafaaluhu uu isyaro bedelayaayo meelo fara badan nabad baa ka dhalatay dadkii dalka dib bay ugu noqonayaan haddana dhibaatada taalla iyo dadka saboolka ah iyo xaaladda lagu jiraa xaalad sahlan maaha marka bal sawir guud naga sii isbarbardhig lagu samaynayo soomaaliya markay wanaagsanayd iyo hadda ay dhibaato ku jirto iyo sida loo baahan yahay in muslimiinta isku kaalmayso gaar ahaan kuwa soomaalidu waa su-aal fiican weeye xaqiiqatan markii dee waddanku uu nabad yahay dawladi ka jirto kala dambayn fiican ay jirto shaqooyin ay jiraan ganacsi iyo business iyo dhaqaalo uu kala soconayo mar walba dad gaajaysan way jireen laakiin mar markaa waxaa badnayd dadka wax tari kara dadka waxaa badnayd nidaamka iskaalmaynta iyo iyo muxuu ahaa iyo in las gacan qabto ayaa sahlanayd markii maanta la burburay oo muddo ka badan soddon sano ku dhadhow dagaal sokeeyo oo kala duwan lagu jiray wixii la odhan jiray bulshada u ahaa lafdhabarka dowladnimadii ay ka burburtay dhaqaalihii uu burburay nabadgelyadii ay burburtay gaajada iyo saxariirka iyo silicu uu badan yahay waxaan garanaynaa meesha inay dhibaato fara badan ay jirto sidaa darteed mar walba dadka marka waxaa laga doonayaa oo xataa ahdaafta ama ujeedooyinka bisha ramadaan ay tahay in la isxiriiriyo oo nabiga sala allahu alay wasalam markuu bulshadan uu tilmaamayey wuxuu ku tilmaamay masalu lmu'miniina fi tawaadihim wa tacadufihim wa taraaxumihim ka masali jasadi lwaaxid dadka muslimiinta aha ama dadka mu'miniintu waxaa laga doonaya waa sida laga rabo wey ay ahayd xagga isu turida iyo isu naxariisashada iyo isgacanqabadka iyo iyo in iskaalmeeyaanu waa hal jir oo kale weeyaan hadday xubin xanuunsato jirka intiis kale wada xanuunsanaya marka hadafka xataa laga lahaa waxa weeye qofku markuu gaajoodo inuu sadaqa uu bixiyo ou arko ama uu dareemo dad mar walba gaajaysano inay jiraan ama hala ahaadeen qaraabo ama hala ahaadeen deris ama hala ahaadeen bini aadam kaleeto oo muxuu ahaa xiriir uu ka dhexeeyaba ha ahaadeen sidaa darteed waxaan aada u dhiirigelinaynaa xaqiiqatanna waxyaabahan ku fiicanna ay kamid tahay in la iskaalmeeyo in la isgacan qabto in qofba qofka kale wuxuu ku dhaamo uu taro in la isku dayo bishaas ramadaan xataa kuwa gudaha jooga kuwa badan baa wax haysta kuwaa wax haystaaho inay aada u kaalmeeyaan kuwaan waxba haysanin dadka dibadaha joogaan inay aada u kaalmeeyaan dadkooda muxuu ahaa ama ehelka ah ama qaraabada ah ama xataa bulshada kaleeta ah iyadan aan waxba haysan inay aada u kaalmeeyaan marka arrintaasu waa arrin muuqan karta oo qofkii soo gaadhay iyadoo nabadi jirto oo dawladi jirto oo dadku wax haystaan iyo maanta wuxuu dareemi karaa farqiga udhexeeya inkastoo jiraan ba muxuu ahaa muxuu ahaa maxamed cabdiyo dad fara badan oo maanta laga yaabo inay tiradii soddonka cagacagaynayaan oo ku dhex dhashayba rafaadkan iyo isdabacararkan oon fahamsanaynba in waa waa waa fiican uu jiri jirayba ama la ahaan jirayba aan garanayninba inay jiraan baa suuragal oo badan maanta waan gartay waxaa jira dad ku nool gaar ahaan dalalka reer galbeedka oo iyagu si gaar isu xil saaray waxaa jira urur la yidhaahdo walaal afuri oon u malayn inuu ka bilaabmay dalka britain sidaan filayna ku fiday meelo kale oo maraykankana inuu soo gaadhay aan sidoo kale filayo dadka dibadda jooga waxaa looga baahan yahay inay u taraan dadkii dalka ku dhibaataysnaa shaaladu fiican weeye xaqiiqatan marka si saxa loo qiimeeyo waxaan ognahay bil walba lacag ka badan markay ugu yar tahay million iyo dheeraad oo ka tagtay dunida qurbaha inay tagto geeska africa ayaan ognahay oo xaqiiqa bil walba yacni marka waxaad garanaysaa dad fara badan oo kala duwan inay lacag fara badan ay diraan haddana waxaan aan sii dhiirigelinaynaa ama ururkai aad sheegtay ha ahaadeen ama hay-ado kaleoo fara badan oo samafal ha ahaadeen oo iyaga laftoodu shaqo fara badan qabta ama xataa ha ahaadeen dadka laftooda oo intuu qofku isxilqaamo ehelkiisa iyo qaraabadiisa uu ka warqabo dadka waxaan doonaynaa bisha ramadaan in uu si gooni ah isu xil saaro maxaa jira nabiga sala allahu alay wasalam wuxuu leeyahay man fadara saa'iman qofkii qof sooman afuriya qofka aad afur aada afurisay ajrigiisii oo kale ad helaysaa isagana kiisii waxba laga dhimi maayo ama waxba lagama nusqaaminayo sidaa darteed in afurinta dadka laga qayb qaato in afurinta dadka muxuu aha gacan weyn laga geysto ama ha noqoto hay-adaha ama ha noqoto xataa fardi oo qofka qof walba laftiisii in muxuu aha in cuslaysa ayaa saaran oo qaraabadii iyo ehelkii iyo dariskii dadki uu garanayay marka qof waliba inuu isku dayo gacan weyn inuu geysto aad iyo aad bay muhim u tahay gaar ahaan waxyaabaha guud ama wadajirka ahu qiimo badan bay sii leeyihiin waan gartay khadka telefoonka ee magaalada jeeda dalka sacuudiga waxaa ku jira cabdiqaadir cali cumar oo loo yaqaano suldaan burji cabdiqaadir marka hore soo dhowow marka labaad bal sawir guud waxaad naga siisaa waxaad joogtaa dhulkii barakaysnaa sida dadka sacuudigu xilliga ramadaanta ay u afuriyaan dadka saboolka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanu ku salaamayaa salaantaa boqolkiiyo tobankii afarta waayo aragnimadeyda haddaan ka warrabo bisha ramadaan waa bisha kaliya ilaahay ummadda muslimka oo ku maneystay oo bil khayra oo bil raxmad leh oo bil yacni aan la heli karinba ah marka dadka beledkan joogo yacni maasha allah tabaaraka allah maka iyo madiina labada masjid oo xarameynka waa lasoo buux dhaaftaa dadka xataa banaankay ku afuraan masjidka banaankiisa dadka tujaarta oo wadankan joogo dhulka dhan bay firaashayaan ummaddu waa soo dhaweynayaan bishan waa bil aada iyo aada aan loo heli karin marka waxa waaye yacni alxamdulilah ilaahay fadligeeda ha nafsiiyo iyo raxmadeeda iyo naxariisteeda ilaahay waxaan ka baryaynaa in ummadda islaamkana ilaahay qalbigooda burcad oo mariyaa waan gartay haddaad bal iga warantid soomaalida iyo haddii ay jiraan inay isku xidhan yihiin meelo gaara isugu yimaadaan si gaara u wada afuraan khibraddaas weli ma aragtay wallahi soomaalida yacni beledkan ku nool waa mataqaanaa bishan yacni horta habeen iyo maalinba lama seexdo weli habeenkiiaba aada loo soo jeedaa maalintii wayba qaar baa qur-aanka iska akrisanaya qaar baa masaajidada iskaga dhex jiro haddii alla kuu ron yahay habeenkii oo dhanna waa lasoo jeedaa salaad qur-aan akris yacni cibaada loo soo taagan yahay afar afar iyo labaatanka saac marka soomaalida beledkan joogtana waxa waaye yacni dad muxtarimiina ayaga naftirkooda wax afursan ma arkaysid waa wada sooman yihiin aada iyo aad bayna u fiican yihiin waan gartay sheekh cabdiraxmaan dunida carabta burji baa naga siiyey tusaale waxaa jira dalalka reer galbeedka gaar ahaan yurub waxaa laga sheegaa in saacadaha iyo soonka iyo salaada xiliyadeeda iyo wixii ay isdaba marsan yihiin bal adoo dalka maraykanka ku bilaabaya sawir guud naga sii sida xaalku yahay muxuu ahaa maxamedo wasaal aad iyo aada u fiican weye xaqiiqatan markaan fiirino waddanka maraykanka haddaan ku bilaabo aniga iyo dadka la midkao soomaaliyeed oo labaatankii sana ugu dambeeyay maraykanka joogay taqriiban waxaan soomaynaa sanadkan saacaddii ugu dheerayd baan soomaynaa sideed iyo toban saacadood iyo dheeraad ayaan soomaynaa taqriiban laga yaabo xataa gobollada maraykanka qaarkood sagaal iyo toban saacadood in laga soomo mararka qaarkood waxaa aada isu cidhiidiyaya cishihii iyo taraawiixdiiba aada isu cidhiidiyaya ama muxuu ahaa cidhiidi fara badan uu gelayaa yurub oo kale waxaan ognahay inay jiraanba meelahan qorxibo ka dhacayninba oo afar iyo labaatanka saacado qoraxdu ay soo jeedo meelaha qaar haddii qoraxdu dhacdo waxay dhacaysaa taqriiban xilliga midnightka aan u naqaan ama ama habeenbarka agtiisay dhacaysaa haddana xilliga loo yaqaano labada subaxnimo ama xilligaaba qoraxdii way soo baxaysaa marka maqribkii iyo cishii iyo taraawiixdii wax saddex saac ku aadan taqriiban ayaa waxa dhan uu noqonaya marka isbedel fara badan oo sidaasa oosan dadka qaarkood fahmi karin ayaa laga helaya wadamada yurub qaybo ka mid a maraykanku sidaa ma wada aha laakiin isagana sideed iyo toban saacadood kala toban saacadood baa meelaha qaarkood la soomaya taas marka waxay keenaysaa xoogaa culays bay keenaysaa xagga cibaadadii culays bay keenaysaa xagga soomkii marka dadku inay un dadaalaan ay taxadar fara badanna sameeyaan oo cibaadadii gutaan muxuu ahaa ilaahay subxaana watacaala ku xirnaadaan soomkoodii iyo salaadoodiina ay ku dadaalaan sidaasaa la doonaya tusaale ahaan haddaan fiirino maraykanka oo kaleeto annaga hadda waxaan waayadii hore badana taraawiixda waxaan ku tukan jirnay jis laakiin sidax yeeshaan lasoo dhaaftay waxaan ku tukanaa jis barhkii taraawiixda waxaa jira waxaan doonaynaa dadku inay muxuu ahaa wakti yar ay seexdaan habeenkii helaan salaadiisi wax usoo kacaan berrina la shaqo tago oo dadku de waxay ku nool yihiin wadamo intooda badan aan muslimiin ahayn oo markaa la shaqo tagayo subaxi marka si intii loo la isugu dheeli tiro waxaan samaynaynaa in in la afuro oo weliba masaajida lagu afuro inta badan qofkii guryaha kusoo afuraana masaajida ay yimaadaan xilligii cishaha oo kale cishihii iyo taraawiixdii la wada tukado laakiin aan soo yaro koobno meeshii laga tukan jiray jis jis barhkii lagu tukado meeshii wacdi dheer la samayn jiray marka qaas wacdigii lasoo yareeyo oon isku dayno dadkii inay cibaadadiina gutaan noloshoodii kalena ay wataan waxaan u jeeday fatwooyin fara badan oo yurub laga bixinayo oo xataa dadka lagu odhanayo maqribka tukada taraawiixaysta ceshihii gadaal ka tukada maxaa jira waxaa la leeyahay maqribkii marka la tukado taraawiixdii waa la tukan karaa meelaha qaarkood yacni yurub oo kale saas loo fatwooday maxaa jira hadafka ugu badan waxa weeyaan yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra ilaahay subxaana watacaala wuxuu doonayaa inay dadku cibaadaystaan iyagoo haddana cibaadadoodii takfiif iyo taysiir dareemaya marka waa arrin saasa waxaan halkan uga faa'iidaysan lahaa wax yar maxamedow gaar ahaan bulshada soomaaliyeed hadda ina maqlaysa kuwa ku nool yurub iyo kuwa maraykankaba ku nool waxaan samaynaa oo wanaagsanna in la sameeyo ilmaha yar ilmaha yaryar in la soomiyo si loogu tababaro soomka iyo cibaadada markay saacaddu san u dheer tahay ilmihii yaraana maskaxdiisu ay korayso jirkiisu ay korayaan waxaan aniga kula talin lahaa inaan ilmahan aan soonka lagu khasbin hadda maxaa jira sagaal iyo toban saacadood ilmaha yari markuusan biyana cabin soomin waxaa laga yaabaa maskaxdiisa iyo korrimadeeda inuu dhaawac soo gaari karaa suuragala marka bal taa in dib loo fiiriyo oysan dadku ilmaha yaryar aan lagu muxuuha barashargaraynin ama lagu cadaadinin inuu uu soomo kii soomi kara dhibaato male laakiin culayska faraha badan ee dheer ee yimid darti in ilmihii loo yaro khafiifiyo ayaan aada u soo jeedin lahaa oon ku talin lahaa yacni waan gartay haddana aan u tagno khadka telefoonka ee dalka turkiga waxaa ku jira axmed cabdiraxmaan oo lagu naanayso jakad axmed waxaad joogtaa waddan yurubna ka tirsan dunida muslimkana ka tirsan oo labadii dhaqanba xambaarsan bal khibradda ku aadan saacadaha la soomo nooca afurka weliba gaar ahaan cuntooyinka iyo dhaqamada ku aadan ramadaanta haddaad sawir yar naga siisa maxamed cabdi sandheere adiga iyo culimada ku jirta khadka telefonkaba dhammaantiin waan salamayaa waan salamaya marka hore waxaan leeyahay ramadaan kareem marka xigta dalkan turkiga runtii waa dal muslim saa u sheegtay yurubna ka tirsan dhaqamadiisuna runtii inta badan waa dhaqamo ku salaysan dhanka diinta islaamka xaggiisa inkastoo mararka qaarna ku arkayso waxyaalo kale oo kuwa cagsigeeda oo ka duwan laakiin haddii aan usoo laabto xagga ramadaanta halkan waxaa la soomaa lix iyo toban saacadood ilaa toddoba iyo toban saacadood maadaama saacaddu ay isbedeleyso ay soconayso oaanay hal meel taaganayn lix iyo toban saac ilaa toddoba iyo toban saac ayaa la afuraa bisha barakaysan ee ramadaan oo la soomaa waktigaas xagga tukashada ee salaadana masaajidadu way camiran yihiin runtii waa la tukadaa taraawiixda iyo salaad kasta xilligeeda ayaa la tukadaa marka ramadaantana waa dad aada u soo dhaweeya oo waxaad arkaysaa dadku inay wada afurayaan dad badan guryahooda ayay inta badan ku afuraan meelaha qaar meel oo mujtamacaadku ay isugu yimaadaan ay ku afuraanna way jiraan dadkuna waa dad ramadaanta aada u soo dhaweeya oo aada u jecel bisha barakaysan ee ramadaan walow laga yaabo inaanay dhammaantood wada soomin haddana waa dad aada u jecel bisha ramadaan iyo islaamnimada laftarkeedaba waxaan rabay culimada in aan weydiiyo laba su-aalood hadday ii saamaxayso mid waxa ay tahay bisha barakaysan ee ramadaan weligay waxaan maqli jiray in maqaayadaha la xero waktigaas waxaan rabaa inaan kaga faa'iidaysto janiskan ama waktigan arrinta iyada ma nas baa ku soo degay oo ma aayad ba ma xadiis ba mise waa qowl mujtamac oo culummada oo dhan ayaa isku raacsan meelo badan oo dunida waxaa laga yaaba ay jiraan in maqaayadaha aan la xirinba marka arrintaas inay culummadu iyaga jawaabaan aad baan u jeclaan lahaa midda labaadna waxa ay tahay halkan dad baa ka shaqaysta dadkuna inta badan waxaa laga yaabaa maalintii inay iyadoo rabadaana ay iska cun raashinka marka dadka shaqaynaya ee doonaya inay ka shaqaystaan maqaayadaha iyagiina sooman dad ma rabadaanti iska daynayaan mise in ay soomaan oo waa loo ogol yahay inay ka shaqeeyaan iyagoo sooman maadaama dad aan soonayn ay wax siinayaan oo meesha rabadaantoodii soonkoodii waxaa kasoo gaaraya mise waa loo ogol yahay haye sheekh cabdiraxmaan waa su-aal fiican way labadaba su-aasha hore oo ku saabsan xidhida meelaha businesska ama maqaaxiyaha war saas oo kale inta badan waxay ukhuduucaysay caalamul islaami bay dadku ay ku bixinayaan fatwada marka qofkii markuu joogo waddan muslima sacuudiga oo kaleeto turkiga oo kaleeto soomaaliya oo kale masar oo kale bulshadii waxay u badan tahay boqolkii siddeetan ka badan oo inta yaryar mooyaane inay soomayso ama ayba intada badan ay soomayso sidaa darteed qofku wuxuu isweydiinayaa meeshii hadday ku furnaato maalinkii xataa waxba kaa cunaba heli maysid taas marka qayb bay ahayd qaybta labaad qofku wuxuu raadinayaa aayadda qur-aankeeda odhanaysa tacaawunu cala albiri wataqwa dadka khayrkii wanaagga isugu kaalmeeya marka khayrkii wanaagga laisugu kaalmeynaya waxaa ka mid a qofka inaan loo sahalin inuu meel wax ka cuno uu helo si uu soonkiisi uuna u jebinin marka xaggaasay ka imanaysa masaladu welina waan dhiirigelinaynaa dadku inay ciddii business leh oo maqaaxi leh oo saas oo kale ah oo dunidaas muslimka ku noolo inay iska xidhaan businesskooda si ay dadka ugu sahlaan inay soomaan taas waa qayb weeye waxaa ilaahay mahadiya businessyada inta badan ku yaala maraykanka ama gobolka minnesota ee muslimiintu leeyihiin intooda badanu gaar ahaan maqaaxiyaha waa la xidhaa weliba kuwa soomaalida yani iyo kuwa uun muslimiinta kaleba inta badan waa la xidhaa bisha ramadaan maalinkii habeenkii bay marka aada isu diyaariyaan oo ay u furan tahay ilaa iyo salaada subax agteeda marka xagga kaleu kasoo gelayaa wixii ay doonayeen marka xagga xidhidu waa noocaas markay timaado qof ku nool meel laga tiro badan yahay muslimiinta oo laga yaabo inuu maqaaxi ka shaqaysto maqaaxidiina ay furan tahay oo dadka wax ka cunayaahu ay suuragal tahay intooda badan inaysan muslimiin ahayn muxuu samaynayaa waxaan odhan lahaa aniga qofkaas ha iska shaqaysto isagoo weliba isagu sooman muxuu ahaa haddii uu awoodi karo ha iska shaqaysto isaga oo sooman oo odhanaya aniga waxaan u soomanahay ilaahay dartii waxaan gudanayaa waajib ilaahay saaray subxaana watacaala dadkana uu maaragtay u u khidmadii awalba uu hayay uu hayo oo uu qabto uu shaqaysto haddii ay u suurageli karto waddamada qaarkood oo kale qofku fasax buu xaq u leeyahay oo inkastoo de ay u badantay in lasii qorsheeyo haddii qofku ay u suurageli karto inuu fasax qaato bishaas oo lacagtiisina ay u socoto muxuuha fasaxna uu qaadan karo si cibaadadiisii iyo si raaxala ugu guto taana waa la samayn karaa oo hadda waddamadan qaarkooda yurubta ee lagu nool yahay iyo maraykanka iyo dadka u shaqeeyaa meelaha waaweyn waxaa dhici karta sanadka inuu sii qorsheeyo hadduu bil fasaxa leeyahay hadduu labaatan maalmood fasaxa uu leeyahay inuu fasaxiisa ku aadsado bisha ramadaan marka taasna waa wax kaloon dadka aan ku baraarujinayno laakiin markay timaado ma shaqaysan karaa isagoo sooman ha wuu shaqaysan karaa waan kartay burji wax su-aalood sheekha u haysid asalaamu calaykum wallahi anaga horta dhul muslimaan joognaa yacni islaamnimada aada iyo aada ugu xoog badan tahay yacni meel maqaaxida amba meel furan oo wax laga cabaayo absolutely maba jirtaba allahu akbarta fajarka oo salaada subaxdii haddii la adimo waxa waaye meel kasta waa la xerayaa oo maqaaxiya waxaa kaloo kusoo haray adinka keliya ee haddana maqribka oo allahu akbar lidaa ayaa meel kasta la furayaa meel kasta waxa weeye habeenii maalin camal ay mataqaanaa yacni u daaran tahay markaas dhibaato ma laha markii la adimo wan gartay wax su-aal aad sheekh hayse sandheero su-aal ma aha laakiin waxaan rabaa inaan wax yar ku darsado bisha barakaysan ee rabadaan soomku waa waajib layskuma hayo inuu waajib yahay taas cid la weydiinaya ma jirto dalkan oo kale marka aan tusaale usoo qaato waa dad xagga diinta aada u jecel xagga islaamnimada aada u jecel dukada salaada dukada og inay islaam yihiin laakiin maadaama dhibaatooyin fara badan ay soo mareen haddana dhammaantood aan la dhihi karin maaragtay waa dad wada gudanaya waajibaadkii rasmiga ahaa marka dadkaas oo kale oo dhan walba xagga salaada xagga rabadaanta hadday hal maxaa la dhihi karaa dadkaas oo kale sheekhow feri bulsho walba waxay leedahay dad awaamirteeda diiniga qaata iyo dad aan qaadanin ma aha oo keliya waddanka turkiga iyo muslimiinta maraykanka waxaa jira qof qolooyin diintooda christianitiga ku dhegan iyo kuwaan ku dheganayn marka bulsho weliba waxay leedahay qaybo kala duduwan bay leedahay waxaa marka la doonayaa bulshadu inay ay isku daydo horta inay isaqbasho wada noolaato is ixtiraamto waxaa kaloo la doonayaa qofkaas laga yaabo inuu gafaf samaynayo ama aan soomaynin in la wacdiyo la waaniyo la dhiirigeliyo iyadoo weliba loogu yeerayo bilati axsan si wanaagsan iyadoo la tusinayo islaamka iyo hadafka ramadaanka laga leeyahay inay tahay naxariis iyo taqwo iyo alla kacabsi iyo inuu qofkan ay u fiican tahay ee aysan ciqaab iyo muxuu aha isaga lagu dhibaateeyo aysan ahayn marka sida la doonayaahu waa sidaas bulsho walba adduunka joogtaana waxay leedahay dad waajibaadkii alla uu saaray subxaana watacaala qaadata iyo kuwa aan qaadanin kuwa waxay rumaysnaayeen dhaqan geliya iyo kuwa aan wada dhaqan gelinin marka waxay la tahay inaguna kuwaasaynu kamid nahay yani marka inaan sidaas u yaro ogaanaahi waxay la tahay in aad iyo aad ay muhim u tahay in lagu wacdiyo lawaaniyo loo sharxo wadamada qaarkood oo de soo maray si aan ognahay muddo fara badan in diintoodii lagala dagaalamay lagala dagaalamay habdhaqanka islaamka oo hadda laga yaabo inay dib xorriyaadka la helay iyo ay dib ugu soo noqonayaan risaaladoodii iyo inay iyagu dhaqan geliyaan waxay la tahay waxa la inaga rabaahu waxa weeye habdhaqan wanaagsan iyo dulqaad iyo naxariis iyo islaamku sida uu yahay oo ah risaaladiisan caalamigaha naxariista inaan u bandhigno sidaasaa la inaga doonaya
waan gartay sheekh haddaan dib ugu noqono yurub waxaa la yidhahdaa meelo ka mid a dalka sweden oo kale in afar iyo labaatankii saac ayna saacaddu dhacayninba oo ay cadceedu iska soo jeedo culimo wadamadaas gaar ahaan waqooyiga yurub kasoo jeeda fatwooyin bay kasoo saareen arrintaas bal waxyaabihii kuugu yaabka badnaa aad maqashid amaba aad jeclaan lahayd inaad dadweynaha la wadaagtid intaana taa u gelin waxaan yar doonayay inaan wax yar tilmaamo risaalada islaamka caalamimadooda waxay kasoo bixi marar fara badan markii dunida lagu kala firdhay oo dadku uu arkay adduunyada say u kala duwan tahay iyo meelaha kala duwan tusaalahaan xataa bisha ramadaan waxaad arkaysaa markaad tagto masaajida taraawiixda isku waxaad arkaysaa meel lagu tukanayo koob iyo toban ragcadood meel lagu tukanayo saddex labaatan ragcadood meel ay suuragal tahay xataa dadka qaarkood iyagoo muslimiin ahoo soomana oo masaajidkii jooga inaysan taraawiixba tukanaynin ee ay wa muxuu aha wacdi kale iyo muxuu ahaa lakacabsi kale ay ku jiraan oo qof waliba habeenkii hala nooleeyo hala cibaadaysto uu si kala duwan u noolaynayo u cibaadaysanayo waxaan arkaynaa dadka xataa taraawiixda tukanaya qaybo kamid o markii afar kacdood tukadaba inay muxuu aha nabi ammaan iyo ducooyin iyo wax qaadayaan ay kor u qaadayaan qaybana aysan kor u qaadaynin marka waxaasoo dhan fiir waxay ku tusin risaaladan iyo caalaminimadeeda cuntada markaad aragto labiska markaad aragto waxaa laga yaabaa inaad tagto masaajid oo markaad qaybta ragga aad aragto dadkaasi ay muxuu ahaa hal nooc u wada labisan yihiin kuwo kale intaasoo kala duwan ay u labisan yihiin waxa la cunayo dadkan kala duwan ee safka isa saaraya taasi waa qayb weeye marka marka loo soo daadago hadda saacadaha waa run sweden oo kale meelo kamid a waxaa dhici karta qorraxdu afar labaatanka saac inay soo jeedo norway meelo kamid a inay soo jeedo finland meelo kamid a inay soo jeedo ayaa suuragal ah maxaa la samayn marka mathalan aniga waxyaaba igu yaabka badnaa mar baa waxaan tegay inta badan yurub waan tag tagaa marka mar baa waxaan tegay xilli kulayla oo xilligan oo kale ah ayaa waxaan tegay norway marka markaan tegay magaalada oslo ayaan tegay salaada cishaha markaan tukano annaga oo weli aan seexaninba salaadii subax baan tukanaynaa haddana yani waxaa udhaxaysa laba saac wax ka yar xaqiiqa ahaan ayaa udhaxaynaysay marka dadkaas oo kale maxay samaynayaan waxay la tahay marka dadkaasi inay aada ugu baahan yihiin fatwada culimadoodu samaysay culimada yurub ee weliba fiqiga ah ee isu tegay fatwada ay soo saareen oo u tilmaamaysa qaabka ugu habboon ee loo soomo qaabka ugu habboon ee cibaadada loo guto qaabka ugu habboon inay fatwada raacaan oo aysan iska oraninu mararka qaarkood waxaan annaga fatwo weydiinaynaa wadaad soomaaliya jooga ama wadaad meel kale jooga ee culimada iyaga la joogta yurub nolosha la fahamsan diintii taqaana waaqaca ka fatwoon karta ama ka jawaabi karta inay culimadaas su-aalo weydiiyaan haddana waxaan arkayay fatwooyin fara badan oo culimadaas asoo ay soo saareen oo ku jirta muxuu ahaa qaybaha ee warbaahinta marka inay fatwadaas aadaan ay masaajidoodu intay fatwadaas ay ay ay helaan kadibna ay dadka ku tawjiihiyaan inay sidaa yeelaan waan gartay waxaan soo gaarnay gebagabadii barnaamijka wicitaanka xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga dhalinyarada waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra iyo axmed cabdiraxmaan jaakad oo kaga jiray khadka telefoonka turkiga iyo weliba cabdiqaadir cali cumar suldaan burji oo kaga jiray khadka magaalada jidda ee dalka sacuudiga dhammaantiin aad baad mahadsanta aad baad mahadsanta asalamu calaykum waraxmat ullah barakaatu
kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee gobolka marisoor ee dalka maraykanka khadka telefoonka halkaasina uu warramayey maxamed cabdi sandheere iyo barnaamijka waa go-aankaaga halkaad ka dhegeysaneysana waa v o a washington haatanna waxaad kusoo dhowaataan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aan idinkugu soo gudbino waxyaabaha ku jira maanka dhallinyarada
magacaygu waa maxamed cabdiqaadir shire adoo ku nool seattle washington waxaa magaca madaxayga maanta ka buuxa haye sida ay arrintu u taagtaagan tahay mustaqbalka iyo dalkii iyo caradii aanu ka nimid ee soomaaliya dowladda halka ay arrintooda fareyso oo aan dareemana xoogaa socod waayo waxaanu leenahay hogaanka sare ee dowladda waa inaanu hawshiina dadaal badan iyo awood badan gelisaan aad baan u salaamayo ummadda soomaaliyeed meel walba joogaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
magacaygu waa maxamed nuur cali oo jooga magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa waxaa maanta ku jira oo maskaxdeeda ka guuxay soomaaliya oo nabad noqoto oona xor noqoto dee nabada dabcan colaado badanaan soo marnay oo waad ogtahay dhowr iyo labaatan sana waxaa waaye anigina kula hadlahay dowlad soomaaliya oo dhisan oo maxaa la dhihi jiray oo xor oo dowlad heblaayo laleeyahay oo kala dambeyn jirta weligay ma arkin tan kale waxay xor ka noqonaysaa reer hebel dabcan hadda waxaa waxaa dhacda markii uu madaxweyne ama wasiir oo adi qof oo mas-uul oo xil hayo uu qof magacaabo ama waxun uu sameeyo waxaa laleeyahay looma dhamo anagoo reer hebel aan kasoo horjeedno nagalama qaybgelin nagalama tashanin waana cambaareynayna waa sidaas marka sidaasaan ula jeedaa xornimadana xor ka noqonaysaa qabiil iyo reer hebel iyo reer qurac
waayahay dhegeystayaal inta haddaan kaga gudubno xubintii maxaa maskaxda ka guuxaya haatanna dhinacii kalimaha sugaantan mar labaad ku noqonaynaa waa heestii dadnimo iyo fanaanka cabdiraxmaan caydiid
adanbarta u dallanaho way kalgacaylka ula darise dareen ku rabo ku doorbidaya wixii dambi dhacay indhaha ka dade daniyo caraba isdiidi kare adandarta u dallanaho way kalgacaylka ula darise dareen ku rabo ku doorbidaya wixii dambi dhacay indhaha ka dade daniyo caraba isdiidi kare intaa dudilayd anaa dagane dadnimaa sharafe macaali dhowe dadnimaa sharafe macaali dhowe intaa dudilay anaa dagane dadnimaa sharafe macaali dhowe dadnimaa sharafe macaali dhowe
heestaasi dadnimo iyo fanaanka cabdiraxmaan caydiid waxay dhegeystayaal u dambeeyeen barnaamijkii waa go-aankaaga ee caawo talaada ah haddii ilaahay yidhaahdo habeenka khamiista waxaad sidoo kale maqli doontaan qayb kale oo ku saabsan barnaamijkan dhallinyarada ee waa go-aankaaga oo aanu ku soo qaadan doono ramadaanta iyo wanaageeda inta ka horeysase berri lixdii barhka intaynaan kulmin ka hor waa anigu waa maxamed cabdi saare cabdi iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegay sidaas iyo xawaysin wanaagsan
cidkaadu dilay anaa dagale dadnimaa sharafle macaan dooye dadnimaa sharaf
This program has come to you from the Voice of America, Washington.